أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno insha allah qodobo ay ka mid yihiin ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegay gacanku haynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan kadib dagaallo xiriir ah oo socday muddo laba maalmood ah iyo mujaahidiinta oo hub iyo gaadiid halkaasi ku qaniimaystay barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa taliska ciidanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saaray dagaaladii labadii maalin ee lasoo dhaafay ay la galeen maleeshiyaadka murtadiinta kooxda ridada soomaaliya faahfaahinna ka bixiyey baaxadda khasaaraha gaaray cadowga allah bayaankaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya oo goor dhoweyd baahiyey muuqaalka weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiinta wilaayada shabeellaha hoose u dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelay waad maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heyna waxaa ka mid a maamulka puntland oo heshiis ashahaadaladirnimo ah la saxiixday dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka shil sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dalka kenya xaflad ay ku qalinjabinayeen in ka badan soddon arday oo wax ka baranayay macadka qurdubah oo ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galguduud qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan allah fadligiis ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacanku haynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan kadib dagaallo xiriir ah oo socday muddo laba maalmood ah oo ay la galeen maleeshiyaadka murtadiinta qodobkaas iyo qodob kale oo ku aadan taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar sii horraysay baahiyey bayaan rasmi ah waxaa inoo soo koobaya ismaaciil salaad guuleed
bayaan ka soo baxay mujaahidiinta mujaahidiinta oo la wareegay deegaanka teedaan sagaal iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhanka kalena ku beegan labada agoosto sannadda labada kun lix iyo labaatanka maanta ooxadaha ciidamada mujaahidiinta waxay allah fadligiis la wareegeen gacankuhaynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan ee dhacabariga wilaayada islaamiga ee hiiraan xoraynta deegaankani ayaa timid kadib dagaallo xoogan oo shalay iyo maanta ka socday duleedka deegaankaasi kuwaasoo allah fadligiis lagu jebiyey cadowga laguna furtay hub gaadiid iyo saanad ciidan intaaan xaqiijinnay koob iyo afartan murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ayaa lagu dilay dagaaladii shalay iyo maanta ka dhacay duleedka teedaan waxaana lagu dhaawacay ku dhowaad lixdan kale waxaa sidoo kale lagu burburiyey gaadiid dagaal oo uu cadowgu adeegsanayay weerradani barakaysan ayay sidoo kale mujaahidiintu ku qaniimaysteen gaari dagaal oo uu ku xidhan yahay qoriga lidka diyaaradaha hub iyo saanad ciidan oo xooggan khasaaraha ugu badan ee gaaray cadowga waxaa sababay camaliyad istishaadiye ah oo haliye mujaahid ah uu ku beegsaday firxadkii cadowga taasoo ka dhacday meel qiyaastii shan kilomitir u jirta deegaanka teedaan murtadiinta ayaa goobta camaliyadu ka dhacday ka daabushay bakhtigooda kadibna isaga carray guud ahaan deegaanka tani ayaa keentay in allah fadligiis mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegaan deegaanka taliska ciidanka mujaahidiinta wuxuu bogaadinayaa geesiyada towxiidka ee dagaalka xaqa ah kula jira cadowga isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo duulay shareecada islaamka waxaan si gaara u bogaadinaynaa ciidankeenna haliyeyada ah ee ku ribaadaya furimaha dagaalka ee wilaayada hiiraan kuwaas oo cadowga tusay inaysan jirin cid hor istaagi karta ciidanka allaah ee u dagaalamaya kudhaqanka shareecada allaah waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran allah xaqa ha idinku sugo oo ha idinka guuleeyo cadowga ashahadala dirarka ah ee isa soo bahaystay hana barakeeyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna weerarada joogteeya jihaadkana laba jibaara yoolkiinnuna ha ahaado qoolka allah subxaanahu wa tacaala ee ah وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariyah ayaa goor dhoweyd baahiyey muuqaalka weerar ka min ah oo ciidamada mujaahidiinta wilaayada shabeellaha hoose ay u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaanka mubaarag ee wilaayadaasi haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelnay
cali ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan gudtada shan iyo labaatanaad ah oo maanta oo mubaara ku sugneed oo soo soona soo baxnay oo dagaal lagu qabtay inaha u dhexaysa ukunji iyo mubaarag ciidankii la socday waa iga carareen taliyuurinkii waa carariyey tabaanduulkiina la socday waa carariyey marka anigana maanta gacanta mujaahidiinta ku jiraa hubkan oo gadaasheeda yaalo taakaanka booshkaas iyo qoragaasaa ku dagaalamayay asxaabtii la socotana kuwaan kale wateen waa hubkii dowladda isku shagaalaad marka asxaabtii la socotana waa ka carartay marka anigana maxaasaa ligu soo qabta haddana wax dhibaataa ma qabi gacanta mujaahidiintaa ku jiraa ragga iga dambeeyo yacnii la qaldin maahan wax maniga soo horeeyo waa xasan sheikh wiilkiisa oo meel furan jooga ma aragteen shalay marka anaka mubaaragi maahayna burundeysaa joogay diyaaradaha korkooda haadahaadayeen maanta markay xabadda nagu bilaabato hal diyaar diyaarka yaa beenla isku sheegana markii aliisqaldiniyo maa wax naga soo jira ma leh qaladaa baan ugula wadaa ninka iga dambeeyo ka fiirso
كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maamulka puntland ayaa heshiis ashahaadala dirirnimo ah la saxiixday dowladda saliibiyadda ee maraykanka qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka puntland oo heshiis ashahadaladirirnimo ah la saxiixday mareykanka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa gaaray wafdi ka socday dowladda mareykanka oo isugu jiray saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka isku magacaabay puntland oo wafdiga kulan la qaatay ayaa ka codsaday in laga gacansiiyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada saraakiisha ameerikaanka ah ee boosaaso gaaray ayaa maamulka siciid deni u ballanqaaday in si gaar ah ay ula macaamili doonaan maamulkiisa wafdigan ayaa horey u soo maray magaalooyinka kismaayo muqdisho iyo hargeysa taliyaha ciidanka mareykanka ee qaaradda afrika ayaa waraysi uu bixiyey dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay wuxuu ku sheegay in ay ka daaleen taakulaynta xukuumadda muqdisho isagoo muujiyey in ay xoojin doonaan maamulada shisheeyaha la shaqeeya ee dalka ka jira saraakiil ameerikaan ah ayaa laga soo xigtay in ay dib u soo celin doonaan nidaam uu dejiyey maamulkii obama oo dhigayay in maraykanku uu si toos ah ula macaamilo maamul goboleedyada iyadoo la daciifinayo ama hoos loo dhigayo xukuumadda muqdisho waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay kenya inta la hubiyey ugu yaraan sideed qof ayaa dhintay halka saddex xubnood oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib shil baabuur oo ka dhacay waddo gaadiidku ku badan yihiin oo ku taal ismaamulka karinyaga ee dalka kenya warbaahinta maxalliga kenya oo dhacdadan soo tabisay waxay sheegtay in shilku si gaar ah uga dhacay waddada isku xirta mawea iyo embu oo ku taal deegaanka murubara stephen okal oo ah taliyaha booliiska ee degmada mawea ayaa sheegay in shilka uu yimid markii gaari nooca xamuulka qaada ee alaabaha lagu raro uu ku dhacay gaari kale ilawareedyo ayaa sheegay in shilka ay ku dhinteen ilaa shan qof oo saarnaa gaariga xamuulka laba qof oo kale oo lugeynayay waddada hareeraheeda iyo hal qof oo saarnaa gaariga kale kenya waxay ka mid tahay wadamada dhaca afrika ee ay ku badan yihiin shilalka gaadiidka iyo kuwa diyaaradaha ee ay dadka badan ku dhammaadaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyo ciidan iyo ilaaladiisa oo ka tirsan dowladda yemen oo lagu dilay weerar ka dhacay xadaramuud wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in taliyo sare oo ka tirsanaa ciidamada dowladda yemen iyo laba ka mid ah ilaaladiisa lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay gobolka xadaramuud ciidamada loo yaqaan dircul watan oo ah maleeshiyaad uu sacuudigu dhisay islamarkaana ka amar qaata dowladda yemen ayaa xaqiijiyey in taliye lagu magacaabo usama aradfani iyo ilaaladiisii la dilay kadib markii ay xuutiyiintu la beegsadeen weerar qorshaysan iyada oo weliba kooxdu fulisay weerarka ay goobta isaga baxsadeen ilo ciidan ayaa sheegay in saddex nin oo hubaysan ay weerarka fuliyeen xilli aradfani uu marayay deegaanka alcabar ee gobolka xudayda ee dalka yemen cabdiwahaab hadalhayntiina caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada galgaduud xaflad ay ku qalinjabinayeen in ka badan soddon arday oo wax ka baratay macadka qurdubah ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduud munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa loo qabtay dufcaddii labaad ee ka takharrujta macadka qurdub ah faraciisa degmada wabxo islamarkaana ah dufcaddii koobiy labaatanaad ee ardayda macadka qurduba ardaydan oo tiradoodu ay gaaraysay soddon iyo saddex arday ayaa isugu jiray gabdho iyo wiilal muddo sannado ah wax ka baranayay macadka daraasaadka islaamiga ah iyo culuumta sharciga ah ee qurduba xafladdii lagu maamuusayay ardaydan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan waalidiinta ardayda macalimiin macalimiin waxgarad qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn ardayda macadka qurduba ee qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa halkaasi ku sameeyey bandhig cilmiyeed sheeg soo nasuulka aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu u diray nin la dhihi jiray waliid bin cuqba wuxuuna u diray nin la yiraa xaaris binu diraar si uu uga soo qaado xoolaha sakada ah sakadaas uu ka soo aruuriyey reer tolkii markii uu ku dhowaaday xaafadii xaaris ayuu baqay kaana cabsaday waana iska soo laabtay markii u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu ku yidhi nebi allow qoladii aad ii dirtay way ridoobeen sakadiina way diideen markaabay saxaabadu waxay damceen in ay ku duulaan sakadana ay xoog uga soo qaadaan markay diyaargaroobeen ayaa waxaa soo degay aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatabayanuu an tusiibuu qowman bijaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay maamulaha macadka qurdubah ee degmada wabxo isagoo ka warbixiyey macadka qurdubah ee degmada wabxo iyo maraaxiishii uu soo maray waxaan u mahad celinayaa allah casa wajal oo isugu keenna keenay xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan oo lagu saraqaadayo cilmiga laguna sagootinayo arday qalin bedelanaysa maantay oo ah maalin khamiis ah taariikhduna ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo sideed hijiriyada kuna beegan soddonka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo lix waxaa halka tan nooga dhacaya xaflad qalin bedelasho ah ayna ku qalin bedelanayaan arday dhan soddon iyo saddex arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxay ka qalin bedelanayaan macadka qurduba faraciisa degmada webxa waana dufcadii labaad ee ka qalin jebisa degmada webxa ahna dufcadii labaatan iyo koowaad dufacaadka qurduba ardadan oo halkan lagu guddoonsiin doono insha allah shahaada hanaawiya waxay wax soo baranayeen muddo dhan shan sano waxayna soo baranayeen mawaad kala duwan oo isugu jira diini iyo maadi ardada qurduba ee maanta qalin jebinaysa waxay uga duwan yihiin furuucda kale ama qurdubooyinka kale intooda kale inay yihiin arday waxbarashadooda u soo maray duruufaad kala duwan sida inay degmadoodii uu ku soo duulay cadow la dagaashan diintooda kana qaxeen ilaa saddex waqti intaas waxbarashadoodii ay doonayeen inay ka dumiyaan ama ay nuurkaas ka damiyaan cadowgu ma aysan u aabba yeelin waxayna la kufya kacleeyeen xaalad walba ay soo mareen maantana waatan ummaddu u taagan tahay inay ayagoo gaadhay yoolkoodii kana qaadanayo shahaadadii muqararaadka macaahidda qurduba qaybtay bixinaysay ka qaadanayay shahaado maanta u taagan waan idinkugu hambalyaynayaa sabarkiinna iyo dhabar adaygiinna aad ku soo marteen waxbarashadiinna ma rabna inaad qof ka baxday macadkan oo wakhtigaa tirada badanna soo bixisay oo waxaa kitaabo aad og tihiin aan isla soo qaadanay inaan hoos u noqon marab insha allah ballanteennu waa koru socosho wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabadoon ibraahim jeetaxayow ayaa ka mid ahaa waalidiinta ardaydii ka takharujtay macadka qurduba ee degmada wabxo ilaahay baa mahadle awal iyo aakhir halkaa nagu kulmayey annagoo ka soo qaybgelayna xaflad arday shan sano ku baranaysa macadka qurduba faraxdeeda webxo anigoo ku hadlaya afka waalideynta ardada qali jebinaysa waa maalin farxadeed meesha tan waxaad og tihiin cadow fara badan ayaa yimiday shan sano oo ilmahaanu ay dhiganayeen ka hor iyo kadibba waxay ku barteen ilaahay fadligii iyo awooddiisa iyo sabarkiisa aan u sabarnay una ku sheegnay waxaan ku barahaynay oo marka la yidhaha dhiigga mujaahidiinta kuwa shahiiday jannada firdowsa allah geliyo kuwa hadda noolna ilaahayga macbuudka ha sugaan laynahay annagoo waalideena waan ugu amaal haynaa manaa arag macad islaami ah oo wax lagu barto oo ilmo ay wax qalin jabshaan ayagoo baranaya ku dhaqanka shareecada islaamka hadda ka hor maanaa arag ilaahaygana gaadhsiiyey oo nala kulmiyey ayaa mahad iskale muddada shanta sano ah oo colaaddu ay ka jirto dhulkan oo aan ognahay geedaha aan ku qaxnay macaadiintii aan wax ku barahaynay cadow baa ba'shay hadda aad og tihiin macadkii ugu dambeeyey oo hadda halkaa ku yaalla inuu burbursan yahay oo xamlada ugu dambaysa gaalada saliibigaahu ay miina ku xigtay baabaysay waxbarashada nagala dagaalamaysay nagala dagaalamaysay ninka la yidhaha amniga nagala dagaalamaysay nabadda iyo xasilooninta aan ku noolnahay waxay nagu haysataan waa waxbarashada aan barahayseen iyo midda aan barahayno idabarayn annagoo waalidiina ilaahay waxaan marka rabnaa inaan ugu shukrino sabartii aan sabarna ilaahay miro nooga dhelshay maanta waxaan joognaa ilmahayni oo shahaado la siinayo oo kutubadii ay soo marteen inta bandhigeen hadda aan ku qanacsannahay kuwa dambana inaan geyno oo aan wax barno annagu waalideyntii idinka soo dhib jirtaan nahay ma hayno fursadda aad ku hesheen annagu maana helin waxaan leynaha aan ilmaha wax baranno ilaahay dartii aan wax u barno ayaguna waxaan leynaha wax bartaano kuwaan hadda hadda waa barteene waxbarasho kala u dhuman aan geyno ilaahay cisii sharfa siiyo anugu kelmadii waalideynta intaasaan uga baxaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladan waxaa goobjoog ka ahaa abwaan hilaal oo ka mid ah abwaanada wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud isagoo goobta ka jeediyey gabay uu ku cabirayey ardaydii takharujtay iyo macadkooda qurduba murtiyahanka soomaalidoo bixiya maahmaahda cilmigay majaal uga fureen maanse curinteede anna maanta tiiyoo kalena maanka ku hayaaye maqsadkayga guud iyo tixan idinma gowsiine muraadkayga aan galo waxbaan milicsanayaay milga hadalku been kuma dhalee mucallimiintiinnu mugdigiyo waxaad uga baxdeen jeel macnaawiye mar kastaba in loo mahadnaqay naga mudaysteene mabaadi'da diintiyo cilmigu kalama maarmaane haddii aad magaankiyo jahliga macasalaamayso martabada sarraysiyo horbaad guul makanisaaye mafaatiixda khayrkiyo nicmada nala mihiibsiiyey wax la muunadeeyiyo aqoon magac la weeyaane machadkani cajiib buu ahaa muqararkiisiiye waa muhiimad gaar iyo bulshada horumarkeediiye manhaj fiican aadaab macaan barasho miisaaman madharkiisa waa lagu ogyahay inay ka muuqdaan qurdub iyo maqaamkiisu waa mawjad gooniye murug maarugmaahee kurtiin waad u muhateene maqsadkan rabniyo waa dacwada miciyaheediiye maskaxday culum ugu shubeen muluqyadeennii madadaalo beenliyo ka taga shay la maanacay maaweelo baas iyo xumaha kuma mashquulaane malaayiin qofood baa ka helay deeq masiiriye eh maandeeq sideedii ayaa la iska maalaay nin munaafaqeeyaa xaqow muran ka keenaaye markasyada yuneskoodii waa qolo musiibaah mandar foolxun weeyaan waxay mihindisayaane dadkii mooradoodii galay marin habowsheene murtadnimada soo daahirtaya dhaqanka maytaysay barta ay ka soo maaxatiyo maralkii weeyaane gaalnimada minankeediiyay midig u jiifaane mahlakiyo waxayna la rabaan dhaqan majuuseed buugagtii saliibiguu qoray madaxa saarteene mujrimnimada moolkeedii bay baraka moodaane mixan iyo dhib weeyo jahligu waa madow yahay cilmiguna misbaaxdo iftiyo waa maqfiro weyne wax kastoo mahan lagu bartaan miinku qabanayne mid wal inaan ka sheegahi way igu macaanayde fiqhigiiyo musdalax iyo naxwaha mayniska u diida ma'khadkiinni weeyo runtii waa la soo maray mabnigiyo waxaad kala heshiinkii icraab mudane maslaxada kadaya diintu waa meheradeenniye qofka maalin iyo leyl bartee maxabbad u haaya musaacada hidaayaa khalqigu kama masuugaane malaa'igaha koonkaa inkee duca u miisaane muslinkana aqoonta ugu filan sharaf iyo maamuuse ku mintida xaqaa mudan inaad maal ku bixisaane markan waxaa mikarafoonka lagu soo dhoweeyey nabadoon cabdulaahi shiilow oo ka mid ah nabadoonnada wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud wallaahi waxaan leeyahay farxad keliyaan la hadlila ah intaanoo muslimiin ah ilaahay kitaabkiisii ubadkoodii ku barbaariyeen ay u barteen ee mataqaanaa markay u barteen wixii ay barteen soo bandhigayo ee dadka kalena markhaati uga naqanayaan waxaan leeyahay waa wax aan la helin waa wax weynin badan waxaa waaye dadkii dadaalkaas bixiyey ee juhdigaas baraha badana bixiyey iyo intii mataqaanaa tustay intaba waxaan leenahay ilaahay miisaankooda ha u saaro aakhiro xasanaadka waxaan leeyahay anugu marka waxaan ahay nin iska odaya qaryadaanna u dhashay waxaan aad marka iyo aad u soo dhowaynayaa ugu faraxsanahay dadka ubadkoodii ku barbaariyeen diinta ilaahay ku barbaariyeen haddaana weli rabaan inay mataqaanaa ay yool ka gaarsiiyaan dadkan marka hadda la soo saaray oo macadka ka qalin jebiyey ama qalin bedeshay waxaan leenahay waxaad joogtiin maqaam maqaam lagu faanaad joogtiin waxaan idinka doonaynaa waxaad barateen inaad ku dadaashiin inaad ubadkiinna haddana adunkuna ku barbaarisiin inay dadka kale aad soo duntiinoo inkaga daydaan waxaas wanaagga badanna waxaa idinku heesto cadow waa idinku heesto waad ogtihiin intaad soo marteen waa ogtihiin wuxuu doonayaa cadowgu inuu diinta ilaahay idinka saaro inuu gaalnimo idiin bixiyo dadkiinnaan asturan ee rag iyo dumar leh wuxuu doonayaa sidii baahinta inuu idinla mataqaanaa oo idinka dhigo waxaa ilaahay idin waafajiye wax aan dad badan la waafajin waxaa waaye ilaahay baad ugu mahadnaqa annaguna odayaashii walaalihiinahay ama waalidkiinahay waa idiin soo ducayhaynaa waa idiin mahad celihaynaa intaasaan soo jeedihaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxgaradkii munaasabadaas lagu soo maamuusay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murusade
ilaahay baa mahadsan alle subxaanahu wa tacaalaa aan u mahad celinayaa waxaan runtii u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha xafladda iyo dadka xafladda dhigay iyo dhammaan ardada ka qalin jabshay iyo waalidiintii iyo ummadda muslimiintaahoo isku wada timid dhammaantood waan u mahad celinayaa waxaanan leenahay hanii'an lakum maantay waxaa laga qalin jebinayaa qurduba arday tirsigooda lagu sheegay dhowr iyo soddon ayaa ka qalin jebinaya wax badanna way ku jiraan kuwo holena dafcooyin horena way ka baxeen cadowgu markuu yimid xaruntii waxbarashada ardada hadda ka qalin jebinaysa ayuu burburshay uu miina ku xiray wuxuuna diidanaa oo ka hortegayay qadiyadan ayadaa oo waxbarashadaas oo in laga takharujo ah oo arday ay diinta ilaahay ka qaadaan oo ummadda ilaahay ay gaarsiiyaan arrintaas ayay diidanaayeen waxbarashada diinta islaamkay diidanaayeen ardada dhanka xagga ardada waxaan leeyahay in gabdhahan iyo wiilashan ay ka takharujaan machadka qurduba anuu laba yaabani oo macallimiintoodaan arkay xafladahoodaan tegi jiray in badanaan ka hadli jiray laakiin waxaan la yaabanahay maxaa u daba yaalla waxaa idiin daba yaalla waxaa waaye diinti laydin soo baray inaad tadbiiqisaan oo naftiinna ku tadbiiqisaan dadkana aad ku tadbiiqisaan in ardaygu markuu qalin jabsho macallinna ou noqdo cilmigu sidiisana waxaa la yidhi yaziidu bikasrati alinfaaqi wayanqusu haa haddaad haysatidoo ku dhegtidna adiga cilmi waxaa kuugu firan intii lagu soo baray inaad bixiso soo saas maaha canuga hooyadiis ay wax taqaanin iyo canugaan hooyadiis wax oqoonin faraq weynaa u dhexeeya macallimiintaana ogsoon soo ma wiilasha maxaa majaalka idiin furan inaad macallimiin naqatiin majaalkaas waxaan rabaa ma og tahay xarakadaan weydiinaynaa arrintaas ardadaan meesha la geynaa waa ka takharujeen waxbarinta dugsi waxay ka baxeen miisaal eedadkiiyay ka baxeen ardadaanu oo waxay ka baxeen dugsi sare ardadan marka jaamicaddoodii waxaa laga rabaa maamulkii wilaayadana waa fadhiyaa ardadan jaamacaddii ay geli lahaayeen say uga baxaan qurduba jaamacaddii ay ku xero lahaayeen oo taxtal wilaaya ah waxaa laga rabaa xarakada jazaakum ullahu khayran boqolkiiba boqol waxaan u hambalyaynaa dadka waalidiinta oo gabdhahan iyo wiilashan ku soo dadaalay waxaadna ogaataan asal waxaa u ah inaad cilmi haysaan inaad cilmi haysaan oo aad kororsataan asal waxaa u ah cibaada u ah haddii cibaado aad iska weysid waxaad haysaa waa fakanayaan cibaado fara badan edab fara badan abwaankaas sheegayo wuxuu yidhi moogtahay aflax iyo iyo edabaa leska ilaahay aflax iyo edabaa lahayd ku soo raruu yidhi aa loogu ducay jira edab fara badan daris wanaag aamusnaan akhlaaq iyo iyo cibaado salaada weliba ay kow ka tahay salaaddaa kow ka ah alla wuxuu leeyahay inna salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar waxaan ogsoonahayoo anugu aan ogahayoo xaqiiq ah ilmaha qurduba dhigta qaar sagaal saac soo baxee faynuus ama toosh wax ku akhriya inay joogaan si kaleba kuma baasi kartaane mogta waa inaad wakti wakhtiyada habiinadii dheelmad waa inaad wax ku barataan dheelmad hooyadaa iyo aabbaha oo iska jiifa hadday maqlaan akhriskaada ka warran qolkaad jiifta akhris ay ka maqlaan maxaad maxaad isleedihiin waalidkaas soo aad uma farxina adoo hurdaa haddii canugaagiyo wax akhrina aad maqashid ka war waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala cilmiga in la haayo qurduba inaan dib u dhisanno oo meesheenni ay gaaladu jebisa aan dib u dhisno waxaa kaloo nagala rabaa cilmigan in la bixiyo oo la soo bilaabo dadka la baro insha allahu tacaala waxaana ikugu hambalyaynaa dhammaantiin inta qalin jebisay iyo waalidoontoodii mucallimiintii waalidiinta wilaayada ka soo qayb gashay mujaahidiintii ilaahay sababta uga dhigay inaan maanta xafladdan isugu nimaad mujaahidiinta dhiiggooda ku bixiye oo ilaahay uga sababay inay cadowga ilaahay ay ka bixiyaan dhulkan oo xafladahan aan ku dhiganno intaba dhammaantood waa u ducaynaynaa adinkan cilmigiina naafac allaha ka dhigo kuwii ku camal falana allah idinka dhigo ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أي أو مهدعلينا بعد الله لمن حضورك أما كسوقب قلياشا مناسبة qalinjibinta ah macadka qordobo farciisa degmada wabxo maanta ku soo qayb galay qof walba maqaamkiisa iyo sharaftiisa iyo mansiladiisii ayaa ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa saan arkayno ama aan dhegaysanaynay kalimaadkii halkan ka baxay iyo warbixinadii oo macadka ku saabsanaa bandhiggii ardada ay sameeyeen odayaashii oo culimmada iyo abwaanada iyo waalidiinta kalimaadkii ay jeediyeen ayaa runtii nagu filan qof walbana wuxuu muujiyey dareenkiisa ku aadan munaasabadan runtii marka maanta waxaan la qaybsanaynaa bulshada reer wabxood gaar ahaan waalidiinta iyo ardaydii mucalimiinta farxadda maanta ay taagan yihiin aan la qaybsanaynaa waxaan ku faraxsanahay bacda haadihi almaraaxil culeysyadaasi kadib in maanta aan soo gaarno ardaydii oo maraaxiisha waxbarashada qayb ka mid ah ku soo gudbay shahaado qaadanayo oo runtii arda dhisan waxbarashada kulle ma dhammaatay laakiin meel fiican soo gaaray shaahid aan u nahay markhaati aan u nahay farxaddaasi waa idinkala qayb qaadanaynaa waa ku faraxsannahay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay ilaahayna subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa reer wabxood waxaan leenahay insha allahu tacaala maadaama aasaaskeenna fiican yahay diinteenna aan haysanno caqiidadeenna iyo manhajkii ilaahay subxaana wa tacaalaa ugu talagalay ummaddan aan ku sugannahay waxay naga maqan waa heli doonaa insha allahu tacaala waxay adduunka naga maqan waa heli doonaa in markaa meesha aad ku aadan tihiin saqra aad ku aadan tihiin gaar ahaan waxbarashada in la xoojiyo dadka deegaanka ama magaaladan daafeheeda degan tuulooyinka baadiyaha ceelasha dadka degan ilmaha inay keensadaan ma'ahadka insha allahu deegaanka looga talagalay qodobka kale aan u gudbaayo waxa waaye dardaaran dardaarankay koo waxa waaye waxaa loo baahan yahay inaan ictiqaadino aan aaminno inaan isku filannahay ilaahay subxaana wa tacaala bes aan u baahannahay hadda annaga iskaalmaysanno iskaashanno wax weli waa qabsan karnaa watacaawanuu cala albiri waataqwa khaarkii wanaag waa layska kaashadaa umuurta adduunye iyo adeega adduunye waa layska kaashadaa inaan iskaashanno aan daaqadeenna banaanka soo saarno majaalaadka kala gedisan gaar ahaan waxyaalaha aad looga baahan yahay waxaa ka mid a kaabidda dhaqaalada in kor loo qaado tacmiirka deegaamada oo in la camiro la dhiso in la tawfiiriyo adeega bulshada arrimahaasi maamulka islaamiga iyo ummadooda hadda iskaashadaan waa qabsan karaan degmadan waxa waaye degmo magac leh degmo taarikh leh degmo soo martay halganka casriga ah soomaaliya taarikh weyn ayay ku leedahay raadad badan ay leedahay wakhtiga meel fiican u marayaa xaaladdu waa fiican tahay codowgu waa jaban yahay waxaaba la rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala aan ka rajaynaynaa futuuxaad iyo nasri iyo tamkiin oo ballaaran ayaan ilaahay ku sugaynaa subxaana wa tacaala waxaa la rabaa markaa in insha allahu juhdiga iyo dadaalka aan labalaabno arrintaasna marka ardayda iyo waalidiinta kula talinaya insha allahu tacaala si guudna waa laidin baahan yahay waa maaragtay muslimiinta idin baahan ummadda idin baahan inaad maaragtay meesha looga harin oo maaragtay shaqada waa idin dardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in si guud ilaahay noo xifdiyo subxaana wa tacaala cadowga ilaahay muslimiinta meel ay joogaanba dhibaayon ilaahay oo dumiyo ilaahay u baabi'iyo ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa in deegaanka hadda aan joogno wabxo insha allahu tacaala deegaan khayr badan iyo taarikh badan soo maray ah dadkiisii inta ka dhiman adeegooda ilaahay u dhammaystiro subxaana wa tacaala ilaahay baa weydiisanayna subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayran kelimadii meeshaan kasoo koobayaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى